إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa soo kordhiya canshuur hor leh oo laga qaadayo dadka iyo ganacsatada muqdisho mas-uul ka tirsan maamulka degmada baardheere ee dowladda federaalk ayaa maanta lagu dilay gudaha magaaladaas kadib dagaal halkaasi ka dhacay mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxa uu salka ku hayo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka isku magacaabay puntland dowladda federaalka ayaa soo rogtay tallaabo ay ku cadaadinayso ganacsiga xorta ah ee soomaalida iyadoona ay sheegtay in ganacsatada la rabo in qaab cusub ay isku diiwaangeliyaan siyaasi ka tirsan hogaamiyaasha mucaaradka dowladda federaalk ayaa ku baaqay in xamse cabdibarre xilka laga qaado beelaha biyomaal iyo jareerweyne ayaa diyo ku kal qaatay magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada ugu doorkaroonaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeenimo khamiisa taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay toddobada bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan shanta bisha februari laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa soo kordhiyay canshuur hor leh oo laga qaadayo dadka iyo ganacsatada muqdisho faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaara farxaan cali cabdulaahi iyada oo dadka ku dhaqan muqdisho ay wajahayaan xaalado nololeed oo adag ayaa waxaa maamulka gobolka banaadir mar kale uu sheegay inay lacago canshuur ah ka rabaan boor kasta oo ku dheggan magaalada caasimadda ah ciddii aan isdiiwaangelin ee boorarkaasi iska lehna ay tallaabo ka qaadi doonaan haweenay u hadashay waaxda canshuuraha ee maamulka gobolka banaadir ayaa arrintan ku dhawaaqday iyadoo tilmaantay in sidoo kale ay amrayaan in nalal lagu xirto boorarka taasoo marka loo eego ka lacag badan kuwii ay horay u xirteen waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed aan u sheegno baalayaasha iyo boorarka magaalada ku dheggan in canshuur laga rabo waxaan ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed marka hore inay diiwaan geliyaan boorarka magaalada ku dheggan qof kastoo ama shirkad kastoo ama ganacsi walba magaaladan ku yaalo waxaan ka rabnaa inuu xafiiska canshuuraha iska soo diiwaan geliyo si boorkaas oo u noqdo boor canshuuran oo magaalada oo lagu ogyahay waaxda canshuurahana ay ka warqabto kuwa aan nalka lahayn ama iftiinka aan lahaynne waxaa u sheegaynaa inay si ah- si emergency ah ay iftiimintaas qayb uga noqdaan boor aan nal lahayn ama aan iftiimaynin magaalada inuu ku dhegnaado ma rabno tallaabadan ayaa qayb ka ah mashaariicda guracan ee lagu baadayo hantida bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku nool muqdisho islamarkaana ka mid a dhibaatooyinka joogtada ah ee ay wajahayaan taas oo ay sheegeen in dowladda federaalka ku hayso mas-uul ka tirsan maamulka degmada baardheere ee dowladda federaalka ayaa maanta lagu dilay gudaha degmadaasi kadib dagaal halkaasi ka dhacay warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaaraa cali aadan xasan mas-uul ka tirsan maamulka degmada baareere ee dowladda federaalk ayaa maanta lagu dilo gudaha degmadaasi kadib dagaal halkaasi ka dhacay aroornimadii hore ee saakaya ayaa dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk ah ee ku sugan degmada baadheer iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland ka dhacay gudaha degmada wuxuuna sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadka shacabka ah iyo qaar ka mid ah dhinacyada dagaalamay wararka laga helayo ayaa sheegaya mid ka mid ah xubnaha maamulka degmada ee dowladda federaalka lagu dilay saakaya gudaha degmada balse waxaa laisku hayaa xilka uu hayay iyadoo warar kala duwan ay soo baxayaan qaar ka mid ah wararka ayaa sheegaya inuu ahaa gudoomiyihii degmada halka kuwo kalena ay sheegayaan inuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka iyadoo ay jiraan warar kale oo arrintaasi la mid ah ilwareedyo kala duwan ayaa sheegaya in dagaalka ay bilowday dowladda federaalka sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada lama oga khasaaraha rasmiga ah ee dagaalka balse xiisad ayaa weli ka taagan gudaha degmada baareere mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxa uu salka ku hayo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamul goboleedka isku magacaabay puntland waa kan cabdulkhaaliq maali cabdiweli saciid cabdulaahi oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliya ayaa tilmaamay in khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland iyo puntland aanu ahayn khilaaf salka ku hayo dana soomaaliyeed keliyana ay tahay khilaaf dano shakhsiyadeed ku dhisan wuxuuna shacabka soomaaliyeed u soo jeediyey in ay ku baraarugaan dhibaatada uga imaanayso siyaasiyiinta danleyda ah waxa uuna intaa ku daray in ay doonayaan oo keliya in ay ummadda soomaaliyeed isku baabi'iyaan waa kan isaga oo ka hadlaya waxaa la ysku qabtay ma ahan adeer ma ahanee dan soomaaliya ma ahan waxa karaysaska jiraahuna kama dhalan hadday puntland tahay iyo hadday jubbaland tahay iyo hadday meel kaleo soo bixi dee ima- imaan doonto tahay yacni kama dhalan dan soomaaliya oo la ysku qabtay mana ka dhalan doono mid hadda soo socota dan soomaaliyeed waxa weeye nimankaani niman oo guruub oo nimba meel haysto oo nimba meel joogayahay aniga waa hadmada waa kabani oo shira oo oo sheer oo ninkii sheerka yacni muxuu ahaa ka fahmi waayo eh, muxuu ahaa asaga faa'iidadiisa danihiisa yacni uu ka baxayo ayay wixii u ekaadeen marka sidaasaa meesha ka jirtay Eh, haddeerna wixii lagu heshiiyo ama la iskugu yimaado intaas bay noqonahayaan marka ilaa laga gudbo xayndaabka ah ee habka eh, muxuu ahaa eh, sheerka businesska oo kabaniga ah iyo ngo-ga siyaasadda laga dhigay ilaa halkaas laga gudbo dhibka soomaaliyeed oo siyaa ka jira si- nimanka siyaasiyiinta ah oo horjoogayaasha ah waa soconahaya waana xalkuna waa in dadka soomaaliyeed oo lagu dirirhayo xukunkooda inay iyagu fahmaan oo ay ka gudbaan xayndaabka qabyaaladeed oo ay muxuu ahaa nimankaan adeegsadaan siyaasiyiinta waxaa maalmahanba baraha bulshada qabsaday dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe iyagoona dagaaladaasi ay saameyn xoogan ku yeesheen shacabka soomaaliyeed dowladda federaalk ayaa soo rogtay tallaabo ay ku cadaadinayso ganacsiga xorta ah ee soomaaliya iyadoona sheegtay in ganacsatada laga rabo in qaab cusub isku diiwaangeliyaan mubaarak cumar ayaa warkaasi noo akhrinaya dowladda federaal kalaameeda kala duwan oo mar walba la yimaada habab ay bulshada soomaaliyeed lacago ugu qaadanayso ayaa hadda waxa ay bilowday mashruuc kale oo ah tallaabo ay ku cadaadinayso ganacsiga xorta ah ee soomaaliyeed iyadoo sheegtay in ganacsatada laga rabo inay qaab cusub isku diiwaangeliyaan mashruucan ayaa ah weji hor leh oo ay dowladda federaalka ku baadayso ganacsatada soomaaliyeed sidoo kalena ku cadaadinaysa ganacsiga xorta ee shacabka soomaaliyeed waxa ay si cad u sheegtay in talebixinta mashruucan ay wataan hay-ado shisheeye cabdifataax aadan oo ah hafayeenka booliiska dowladda federaalka ayaa sheegay in ganacsatada la farayo inay qaataan warqadda loo yaqaano dembiila'aanta taas oo la sheegay inay ka qaadanayaan c i d da annagoo tix raacayna xogaha ayna siiyeen saaxiibada caalamka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kala shaqeeya dhanka la dagaalanka argagixisada wuxuu taliska ciidanka booliiska soomaaliya soo saaray go'aanada kan go'aanadaas waxaa ka mid ah laga bilaabo tobanka febraayo labada kun shan iyo labaatanka waxaa shirkadaha iyo ganacsatada n g o-yada iyo m b o-yada la doonayaa inay qaataan warqadda dembila'aanta c i d tan iyo markii uu xasan sheekh maxamuud dib ugu soo laabtay villa soomaaliya waxaa reer muqdisho ku bilowday cadaysiyo xoogan oo uga imaanaya mas-uuliyiinta dowladda federaalka kuwaas oo la hor imaanaya bulshada mashaariic ay u soo edhibeen dowladaha shisheeye ee dhibaatada ku haya bulshada soomaaliyeed siyaasi ka tirsan hoggaanka mucaaradka dowladda federaalk ayaa ku baaqay in xamse cabdibare xilka laga qaado mar kale iyo farxaana cali cabdulaahi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah siyaasi mucaarad ah iyo xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku tilmaamay in dowladda federaalka mashruuca doorasho qof iyo cod ah ee ay waddo ololihiisa ay ku doonayso muddo kororsi wuxuu waxaa loogu yeero golaha baarlamaanka federaalka ee uu ka tirsan yahay ugu baaqay inay ridaan xukuumadda xamse mid cusubna soo magacaabaan xaaladda dalka waa ay ka sii daraysaa maalinba maalinka ka dambeeya shacabku way u caddahay in halhayska doorasho qof iyo cod ah uu yahay hadal wanaagsan tani waa iskuday sii fogeynaya mucaaradka iyo maamulada horey u diiday muddo kororsiga ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur xildhibaankan ayaa sidoo kale sheegay xaaladda ka sii daraysa ee dalka ay abuuri karto kacdoon ay sameeyaan dadka shacabka waxa uu xusay in shacabka la isugu daray barakicin iyo boob iyo sidoo kale canshuuro xaddaaf ah oo lagu soo rogayo si looga hortago waa in baarlamaanku uu kalsoonida kala laabto ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo xamse cabdibarre si loo helo ra-iisul wasaare cusub oo awood u leh joojinta boobka xoolaha iyo barakicinta islamarkaana lala xaajoodo mucaaradka iyo maamul goboleedyada si looga heshiiyo doorasho isku dhaf ah oo ku dhisan nidaamka awood qaybsiga ayuu sii raaciyay hadalkiisa xildhibaankan ma ahan markii ugu horreysay uu xildhibaankan weerar afka ah warbaahinta u mariyo xukuumadda fadhigeedu yahay villa soomaaliya si kastaba hadalka mas-uulkan ayaa imaanaya xilli waddanka uu galay xaalad dhaqaale xumo dowladda federaalkana ummadda soomaaliyeed u horseeday inay dad badan ka barakacaan goobihii ay degganaayeen kana iibisay sida la sheegay dad ganacsato ah warkan dhegeystayaal fiidnimadan waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga heer furqaan beelaha biyumaali iyo jareer weyne ayaa diyo ku kalqaatay magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose warkan waxaa soo diyaariyay oo la diyaar ah maxamed qaasim degmada jamaami waxaa ka dhacay munaasabad ay goobjoog ka ahayeen odayaasha iyo waxgaradka beelaha jariirweyne iyo biyamaal iyo sidoo kale maamulka islaamiga ah ee degmada jamcame beesha biyomal ayaa bixisay qeybta labaad diyada wiil u dhashay beesha jariirweyne oo ku dhintay shil gaari shilkaas ayaa ka dhacay tuulada baludul amiin oo u dhow degmada jamcame kadib markii nin ka tirsan beesha biyomal oo gaari jiirsiiyey wiilka yar kaas oo dhaawacii soo gaaray u geeriyooday maxkamadda islaamiga ah ee degmada jamcame ayaa horay u xukuntay diyada boqol neef oo geel ah beesha jariirweyne ayaa horay u qaadatay qeyb ka mid ah diyada qeybta kalena shalay ayay qaadatay waxaana u haray qeyb kale oo lagu ballamay in la bixiyo bisha shawaal axmed nuur matanow oo ah suldaanka beesha biyomaal ayaa diyada ku wareejiyey owliyaa udamka waxaana uu sheegay inta u hartay inay bixi doonaan bisha shawaal isagoo faahfaahin ka bixiyey sida uu shilka u dhacay anigoo ah suldaanka beesha biyomaal suldaan axmed nuur matanow suldaanka lacagtan ku wareejiyey waa toban kun iyo sagaal boqol tan u harsana waa afar kun iyo boqol muddada oo dhiman oo aan qabsanana waa bisha shawaal kowdeeda shilka wuxuu ku dhacay wiil reerka ah oo ka yimid degmada jeeb gaari runaada watay oo dhexmaraya magaalada ama tuulada beled aamiin dhexdeeda ayaa waxaa si kamaa ku soo baxay meel luuqa uga soo booday cunugan yar cunugii wuu jiiray markii uu jiira dee kala dambeynta jirta la ajligeeda ninkii ma soo cararin meel mau carrin wuu istaagay dadkii u yeertay wiilkii uu soo qaaday cunugii waa naf keenay meesha ayuu ku geeriyooday bacdimaa uu geeriyooday ka bacdi ayagoo garbaha is haysto ayaa waxay soo aadeen maxkamadda shareecada islaamka maxkamadday imaadeen meeshii ayaa walaalkii wax baawurka jiirsay oo cunuga dilay meeshii ayaa waxaa lagu xukumay boqol halaadoo geelah aabbaha dhalay wiilka dhintay ayaa goobta ka hadlay isagoo mujaahidiinta uga mahad celiyey kaalintooda ku aadan sida uu ku heli lahaa diyada wiilkiisa lacagta waraagtaya inta bakajir aad qeyb yaara iyo dhimantaad afar had beesada may ka dhimanta afar kun iyo boqol waad waraagta meeqaa gacanta ku hayd hadda toban kun iyo sagaal boqol oo doolar ah maxaa kaa dhim afar kun iyo boqol odayaasha beesha jariirweyne ayaa goobta ka hadlay waxaana ay sheegeen in mujaahidiinta ka hor laysku xadgudbi jiray oo ehelka dadka la dila aysan qaada jirin wax diyo ah suldaan maxamed cabdulaahi khamiis maasha allah xukun fiican waaye waa ku qanacsannahay ilaa kitaabkiisa aan ku helnay cadaalada iyo sinaanta iyo qof baawur dilay oo cunug yar oo hadii lagu qaataan wax noogu cusub hadda noo kowa marka may hadday kitaab maba haysan marka kitaab qaadana helna barnaamijka asaga ah xaqil idinku laha insha allah waad iska bixiseen wax idinku dhiman allah idinka soo aruuriyo allah idinka keeno bisha soonfur kowdeeda meesha ka soo qaadan ilaahay bedel khayr qaba allah idin soo geli anaga waxaadna siiseena loo damkii waxda allah u barakeeyo mayna un fadhiine maaragta diyo qaadisho diya oo noo dileen reer biimaal walaalahayno ayeen iyo hadda un fadhiine waana ka dhammaysanayse maasha allah ayaan ka dhammaysane aniyo walaalahayno hadda gacanta is haysane wal dhib ayaa manika dhiyine wal dagaal ayaana maka dhiyine mudda waa shalgaadine muddada haddi la deerina walaagii una ka lahaynina ku wareejiyana haddana wal kalena haddii ilaa in laka helona mudda shalgaadine haddii muddadaas la deero siinsiyaanayna dheena ununa ku waafaqni hadda ka hor ma aragne oo diyo la shalgaadido oo meellan fadhiye oo beel jariir weyne iyo qabaalada kale oo diyo la shalgaadido umrigay ma aragne laakiin inta wilaayada koyti ilaa iyo halahan alxamdulilah
suldaan cabdulqaadir xaydar sheekh cali oo ah suldaanka beelaha direed ee gobolada jubbada hoose jubbada dhexe oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa la dardarmay odayaasha beelaha jariirweyne iyo biyomaal ee goobjoog ka ahaa munaasabadda diyada lagu kala wareejinayay waa biimaal iyo jariirweyne waa dad isku jiro diris ah oo hadda deegaankan jamaame ama goshaan dhamma wada dego xeeb iyo gol wada degaan diris ah walaalo ah waxay soo mareen waa xasuustaan maanta waxay ku qalaqaadahayni waa arkayn dad waxgarad eh waaye waxaan leenahay horta awalow ilaahey aa u naqanaya ilahay horta mugaa u toobadkeenno mahad celin ilaah ilaah u mahad celino kadibna waxaan leenahay xarakada si guud xarakada u mahad celino u duceyno agarab istaagno waad ogtiin taariikhdii aan soo marnay kitaabkaas agarab siino maanta waxaa taaganaho oo tartiib wax lu kala qaatay qaayla la'aan waxaa leeyahay ilaahay toobadkeena gacnahan isqabsada xarakadana garab istaaga jihaadkana lagu gaaray dhiiga lahura lagu gaaray ka mid naqdaa leeyahay barwaaqadan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horay waxaa uga dhacay munaasabado kala duwan oo caynkan ah kuwaas oo diya lagu kala wareejinayay qabaa-ilada dega wilaayaadka islaamiga ah warkii dhegeystayaal fiidimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan waa inageynta